الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والcاaqبة للمتقين ولا cdوان إلا على الظالمين in shاء الlahu taعaalى waxaynu ku duubaynaa halkan isxusuusinihii iyo waanooyinkii kookoobnaa aynu bisha rabadaan isku waanin jirnay oo aan ugu talagalay naftayda kadibna aan jeclaystay inaan la wadaago asxaabta iyo ehelka waxaynu maanta soo qaadan doonaa mid ka mid a culamadii salafka iyo dadkii suusuubanaa ee wanaagsanaa waa imaamkii la odhan jiray yaxya ibni macaad araazi culamadii ahli sunnaha ka mid ahaa yaxya wuxuu ahaa nin waacid oo dadka wacdiya ilaahay aqoon siiyey wuxuu noolaa qarnigii saddexaad ee hijirada wuxuu ku dhashay magaalo lahahda ray oo ku taalla gobolka naysaabuur dhulka hadda afghanistan iyo iiraan iska galaan ayuu ku noolaan jiray in caalima buu ahaa dadka aada u wacdiya niman culamo oo kale badan ula dhashay zuhaadahood zuhdiga ku fiinaa iyo inay ilaahay subxana wa tacaala u go-een marka aqwaal taariikhiyaa jira iyo mahadhooyin laga qoray oo diiwaanka taariikhda galay baa jira kuwii baan jeclaaday inaan qaar ka soo qaato waxaa ugu horeysa markii ilaahay subxaana wa tacaala uu la hadlayay nebi muuse iyo haaruun walaalkii oo isna nebi ahaa u dirayay fircawn dardaaranadii allahu siiyey waxaa ka mid ahaa labadaa nebi markuu la hadlayay buu ku lahaa allah subxaana wa tacaala fircoon si qabo wuxuu ugu sheego hadalka u dabciya oo u dhamriya faquulaa lahu qowlan layinan lacalahu yatadakaru aw yakhshaa fircoon waxaa laga yaabaa inuu waantoomo amba alla ka cabsadee hadalka u wanaajiya marka yaxya ibni mucaad ilaahay rnaxariista jannaha ka waraabiye isagoo aayaddaas soo xiganayaabaa wuxuu uhi ilaahayow haadaa rifquka biman yaquulu ana ilaah ninkii fircoon ee sheegtay yidhi anaaba ilaaha ayaa tidhi ha loo dhimriyo ood naxariista intaa lagu ogolaatay si uu usoo hanuuno fa keyfa biman yaquulu anta alilaah bal ka warran markaa naxariista ilaahay o aad u hayso qofka yidhi allow adigaa ilaaha qofka adiga ilaahnimada kuu qira naxariistaad u haysaa weynaa buu yidhi kol haddii kii yidhi anaa ilaahay ilaahnimadiiba kugu qabsaday ee sheegtay ee isbeen fariimay aad tidhi hadalka ha loo dabciyo ka waran qofka adiga kudha adigaa ilaahaya marka xigmad bay ahayd cajiiba oo qofka muminkaa rajo gelinayo xaalad kasta oo ku jiro inuu ogaado kol haddii fircoonkii ana allah ana rabukum alaclaa yidhi haddii ilaahay yidhi qowl layna ha lagula hadlo oo ilaahay liin iyo dabacsanaan iyo qowl dhimrisan uu amray ambiyadii inay kula hadlaan bal ka waran qofka isagu muwaxidka ah ee rabbi aanu shariig yeelin marka waa waa weedh amba hawraar iyo tiraab qofka rajo gelinaysa rabbi subxaana wa tacaala marna naxariistiisana ka quusanin ayay ku abuureysaa waxaa kaloo uu yidhi yaxya ibni mucaad alla naxariiste mataa yabluqu alcabdu ilaa maqaami ridaa baa la weydiiyey su-aal baa la weydiiyey goormuu addoonku gaadhayaa inuu heer ilaahay raalli ka noqdo maqaam ilaahay raalli kaga noqdo goormu goormuu gaadhayaa wuxuu yidhi idaa aqaama nafsahu calaa arbaca markuu naftiisa arin shay afar shay naftiisa laga helo ayuu gaadhayaa afartaa shay uu rabbi kula macaamalayo oo kale ah inuu yidhaahdo rabbiyow in acdaytanii qabiltu haddii aad waxisiiso waan aqbalayaa wain manactanii radiitu haddaad ii diidan raalli baan ku noqonayaa diidadaa ii diiday wixii aan waayey waanku qancayaa wain taragtanii cabad haddii rabbiyo subxaana wa tacaala aada subxaana wa tacaala waxaan kaa sogaya aan waayana yani macnaheedu maaha inaan kaa quusanayo waan ku caabudayaa wain dacwatanii ajabt haddii aan ku baryana haddii aada ii yeedhana waan ku aqbalay waan ku ajiibaya oo ku diidi maayo marka afartaa maqaam waa afar maqaam oo isu dheeli tiran oo ku saabsan addoonku xaalad kasta oo ku jiro inuu mar walba kalsoonida ilaahay ku qabo iyo rabbi subxana wa tacala cibaadadiisu aanay marna isbedelin oo waa kan ku leh haddii aad waxisiiso waan aqbalayaa haddii aada ii diiddo waan raalli noqonayaa haddii wax ay iga tagaan oon waayo waan ku caabudayaa oo cibaadadiima ka joogsan maayo waxbaan waxbaan waayay darteed uga joogsan maayo haddii aada ii baaqdana waan ku ajiibaya oo xaya cala salaa marka la yidhaahdo ka cagajiidi maayo xigmaddaana wuu lahaa waxaa kaloo xigmadihiisa ka mid aha inuu odhan jiray allaahuma in kaana dembii qad akhaafanii ilaahu haddii dembigii aan galay uu yahay mid cabsi i gelinaya oon kaa baqanayo fa ina xusna dannii qad ajaaranii malaha fiicaneen kaa malaysanayo ayaa igu qasbaya amba imakaransiinaya inaan kuu soo irkadoon xaggaaga usoo cararo marka dembigii inuu qofku galo ilahay ka cabsada waa fiican tahay laakiin inuu dembigaasi quusgeliyo israada ilahay adiga cadaabbu ku gelinaya rajada mamalihidna ma aha waa inuu wanaagga alle u ka malaysanaya noqdo mid ku kalifaya inuu xagga alle usoo noqdo mar walba waxaa kaloo odhan jiray allaahuma satarta calaya fi dunya dunuuban ilaahu adduunyada markii aan joogay dembiyo ayaad i asturtay aan galay anaa ilaa sitraha fi lqiyaamati axooj dembiyadaasoo inaad iga asturto aan uga baahi badanay maalinta qiyaamo sidaad adduunyadiiba igu asturtay dembiyadii aan galay ilaahu maalintan asturaadda uga baahi badan waa maalinta qiyaame ah maalintan ilaahu subxana watacaala ay astur ayuu odhan jiray waxaa kaloo odhan jiray oo hadalka hore la xidhiidhsanaa waqad axsanta bii in lam tudhirahaa ilaahu aniga wanaag baad ii samayso abaal baad ii gashay markii aad dembigii aan galay aana tusinin inaad u muujinin qeyb ka mid a muslimiinta falaa tafdaxnii fi dalika yowman fi lyowmi calaa ru'uusi alcaalamiin yaa arxama araaximiin ilaahu maadaama adduunyadiiba aana dadkii muslimiintaha dembiyadeedii iyo ceebteedii iyo iyo xumaanteedii aad ka qarisay ilaahu maalinta qiyaamana ha igu fadeexadaynin buu yihi dadkoo wada joogo oon la kala maqnayn yaa arxama araaximiin marka dadka mar walba wuxuu bari jiray addoonku maadaama uu dhacdhaciisii gafkiisu badan yahay inuu mar walba xagga ilaahay ku xidhnaado ayaa laga fahmaya hadaladiisa waxaa kaloo odhan jiray yaxya ibni macaad allahu naxariiste laa takun miman yafdaxuhu yowma alqiyaamati miman yaftaxuhu yowma mowtihi miiraathu wa yowma xashrihi miisaanuh ha noqonin qof ku fashilma oo ku fadeexadooba maalintuu dhinto dhaxalka uu ka tegay maalinta qiyaamana miisaanka ku fadeexadoobay oo dhaxalka uu ka taga haddii uu yahay dhaxalka aad ka tagtay midaan fiicnayn waxa weeyaan maalinta aad dhimatay baa dee soo baxayaan wax badani oo haddii matalan ay jireen xuquuq badan iyo haddaad haddiyo badan lahaydba dee maalintaa xoolaha faraha badan xisaab baa ka dambeynaysa marka maalintaad dhimatana miiraadkaad ka tegaysaa iyo ku ceebeynin oo haddii aad qof fiican ahayd miiraad fiican baad ka tegaysaa oo dadka kusagootiyaya iyo sida geeridaada looga naxayo iyo waxay muujinaysaa inaad ahayd qof macno ku fadhiyo la tabayo marka maalintaana ha fadeexadoobina ha noqonin qof la yidhaahdo u tegi mayna inaga daayo o laga cawdi bilaysto oo lagu farxa geeridiisa marka geeridaadana maalinta qiyaame maalinta ifka ayaan lagu farxin maalinta qiyaamana ha ku fashilmi miisaanka oo marka la ismiisaamo qof wax loo saaraba kafadii la waayo ha noqonin ama miisaankiisu yaraado khafiif ahaado oo dabeed halkaana ku fadeexadooba marka taas waxaa qofka makansanaysaa inay ku bixinaysa addoonka inuu baraarugsanaado mar walba oo uu soo jeedo oo uu noqdo qof aan qaflo ku sugnayn oo xisaabtamaya yaxya ibni macaad wuxuu ku odhan jiray dadka markuu la hadlayo lastu aamuruka bitarki dunya anigu ku amri maayo kuma lihi adduunyada ka tag aamuruka bitarki dunuub ee waxaan ku leeyahy dunuubta ka tag tarku dunyaa fadiila adduunyada oo laga tagaa waa arrin fadiilo oo wanaagsan wa tarku dunuubi fadiira fariida dembiyadoo laga tagaana waa faral wa anta ilaa iqaamati alfariida axwaju minka ila alxasanaati waalfadaa'il adiguna qof yahow fariidada ilaahay ku faray ee ah dembiyada inaad ka tagto ayaad uga baahi badan tahay inaad shay iska fadiilo oo iska wanaagsan laakiin aanad aakhiradaada wax u noqonayn aad kaad ka dheeraato marka adduunyada laga hadlayana tii daruuriga ahayd maahee waa tii cibaadada lagu ilaawayey ee qofka uu ku mashquuliyay rabbi kaga fogaanayay yaxya ibni macaad waxaa kaloo odhan jiray man khaana allaha caza wajalla fi sir qofka ilaahay markuu keligii yahay khiyaameeya hataka sitruhu fi lcanaaniya wuxuu u fadeexadayaa oo u ceebeeyaa oo ceebtiisa bannaanka usoo dhiga iyadoo la wada arkayo marka waa inuu qofka ka taxadaraa markuu keligii yahay inaanu ku dhiiran macsida ilaahay si aan ilaahay ugu fadeexadaynin oo u cabsado qalbigiisa u noolaado usoo jeedo waxaa kaluu odhan jiray yaxya ibni macaad allahu naxariiste yaa man yaqdabu calaa man laa yas'aluh laa tamnac man qad sa'alak ilaaha u cadhoodo qofkii baryi waayow qofkii ku baryana ha qadanin marka waxaa ilaahay subxaana wa tacaala u jecelyahay addoonku inuu baryo oo gacmaha horsado isu dhuldhigo laakiin hadduu addoonku ka santaaga cibaadada ilaahay rabbi waa ka cadhoodaa marka wuxuu leeyahy rabbiow maadaama qofkii ku baryi waayo aad ka cadhooto ka ku baryay ilaahu markaa ha u diidin waxa uu ku weydiisanayo maadaama uu ka duwan yahay kii diiday inuu ku baryo waxaa kaluu odhan jiray yaa man acdaanaa khayra maa fii khasaa'ini ilaahiina siiyey wixii khasaa'inta ku jiray kii ugu wanaag ugu wanaagsanaaya ee ah aliimaan inaan isaga rumayno qabla su-aal inagoon weydiisan ilahu anigoon ku odhan ninba mu'miniin naga dhiga adaa noo gartay muminiin mu'miniinnimada iyo iimaanka noo gartay marka shaygii khasaa'intaada ku jiray iyo khasnadahaada ugu wanaagsanaa ayaad noo garatay oodna siisa anigoon ku su-aalan laa tamnacnaa cafwaka maca su-aal haddaba waxaanu kaa baryanaa maadaama shaygii qaaliga ahaaba anagoon ku weydiisan aad noo garto oonad gaala naga dhigan ood islaamka xeradiisana soo gelisay rabbiow hanoo diidin wixii aanu ku weydiisano cafiskii ahaa annagaa ku weydiisane inaan dhacfida aanu ku weydiisanay sidaas shaygii qaaliga ahaaba anagoon ku weydiisan adigu nagu karaamaysay kan aanu kaa baryano ah inaad nacafiso rabbiyow kaan hanoo diidin buu odhan jiray waxaa kaloo odhan jiray ilahay isagoo la hadlaya subxaana wa tacaala rabbi baryaya wuxuu ku alabaryi jiray in kafarta fa khayru raaxim wa in cadabta fa khayru daalim ilaahayow haddii aad ii dembi dhaaftana waxaad tahay mid naxariista kii ugu khayrka badnaa haddii aad wax cadaabtana adigoon qofkaa ka gardaranayn baad cadaabtaa marka qof walbada xaladood buu dhexyaa mar walba yaxya ibnu mucaad radia allahu canhu wuxuu odhan jiray radia allaahu can qowmin fakafara lahum sayi-aat ilaahay dad baa jira oo raalli ka noqday oo u dembi dhaafay dembiyadii ay sameynayay xumaantii waqadiba calaa qowmin falam yaqbal minhum xasanaat dad uu u cadhooday inay way jiraano cadho alla ku dhacdo xitaa wanaag iyagoo sameeyey laga aqbali waayey marka dadka ilaahay kara- ka raalli noqdo dembigooda waxba kama aha agtiisa kuwa alla u cadhoodana wanaag kastay sameynayaan ilaahay agtiisa kama shaqeynayo waxba ka tari maayo waxaa kaluu odhan jiray in qaala lii yowma alqiyaama haddii ilaahay maalinta qiyaame isoo sara joojiyuu i weydiiyo cabdii maa qaraka bi addoonkaygii oo maxaa kugu kalifay inaad ku dhiirato macsidayda ood igu kadsoonto maxaa kugu kalifay waxaan ku odhan doonaa buuhi qultu waxaan odhan doonaa ilaahii biruka bi ilaahay ow samafalka badaneen kaa arkay iyo gacanta qabow iyo risqigaad ii waasicisay iyo biriga iyo samafalkaad ii samaysay kiibaa malaha is ilaawayo shaydaanku iga saacid caleeyayo kaasaa malaha keenay marka wuxuu rabaa mar walba inuu addoonkaasi wuxuu rabbi subxana wa tacala lala hortegi laha oo ka horhorin laha sii diyaarsado waxaa kaloo odhan jiray yaxya ibnu mucaad raximahullah calaa qadri khawfika min allah yahaabuka alkhalq marba intay leegtay cabsidaad alla ka cabsatabaa khalqigiisa inuu kaa haybeedaystaa wa calaa qadrika xubika lilaah yuxibuka alkhalq mar walba intay leegtahay kalgacaylka iyo jacaylkaad alla u qabtaana ayaa khalqigiisna ku jeclaada wa calaa qadri shuqlika billaah yashtaqilu khalqi biamrik in alle inta aad mar shaqa ilaahay ku jirto in alle intay leegtahay intaaad ku foogan tahay shaqooyinka ilaahay kuu diray ayaa adigana ilaahay aad khalqigiisa kaaga adeejiyaa ooy waxaad rabtaanba kuu qabtaan subxaana allah waxaa kaluu odhan jiray yaxya ibnu mucaad cajibtu man yaxsanu calaa nuqsaani maalih waxaan la yaabay qofka ka murugoonaya markay xoolihiisa wax ka dhimaanay isdhimaan kayfa laa yaxzanu calaa nuqsaani cumrih muxuu uga murugoon waayey maalin walba oo tagta cimrigiisa baa qayba go-aysaaye muxuu taa uga murugoon waay odhan lahaa isu odhan waayey cimrigaaga wuu socdaaye xagga alle u durug xagga alle u dhowow muxuu isu odhan waayey waxaa kaluu odhan jiray yaxya ibnu mucaad oo ka mid ahaa wacdigiisii iyo mahadhooyinkii iyo hallaysidii laga reebay ee taariikhda geliya diiwaanka wuxuu odhan jiray akhuuka man carafaka alcuyuub walaalkaa waa qofka ceebtaada ku baree kuu sheega wa sadiiquka man xadaraka min addunuub saaxiibkaaga dhabtiina waa ka kaaga diga dembiyada ee kudhaa waxaa ka joog wixii xun uu kugu arko waxaa kaluu odhan jiray yaxya ibnu mucaad raximah llah addunyaa kharaab wa akhrabu minhaa qalbu man yacmiruhaa adduunyadu waa kharaab buu odhan jiray iyo waxaan lagu waarayn waxaana ugu sii liita qalbiga iyadoo ay ka buuxsantay ee camirtay waalaakhiratu daaru cimraan aakhiraduna waa guri camiran wa acmaru minhaa qalbu man yadlibuhaa waxaana ugu wanaagsan qalbiga ku jira qofka aakhira doonaya waa qalbiga ugu wanaagsan qofka aakhira doonka xagga alla ujeedo qalbigiisa ugu wanaagsan waxaa kaluu odhan jiray yaxya ibnu mucaad raximahullah alaa ina alcaaqila almusiiba man camila halaatan qofka caaqilka ah ee caqliga leh ee garashada leh ee wanaagsani ee xaqa asiibay waa qofka saddex shay laga helo taraka dunyaa qabla an tatruka waa ninka adduunyo ka tegey ee ka dheeraaday intaana addunyadii ka dheeraan isaga adduunku intaanu isagu kaa tegin in aduu ka tagto tegidana waxaa laga wadaa aanu adduunka ku maamulinono adduunyo jacaylku jihaadaan kaa ridin waxaa kaluu yihi wabanaa qabrahu qabla an yudkilah waa qofka qabrigiisa sii dhisay intaanu gelin qabrigana laguma dhisa dhagxaan iyo jaajuure camal saalixa lagu dhisaa lasii hormarsadaa wa ardaa rabbahu qabla an yalqaah waa qofka rabbigii raaligeliyay intaanu la kulmin waayo intaanaad la kulmin ka hor baa wixii ilahay raalli kaaga noqonayay lagaa doonayaa yaxya ibnu mucaad raximahullah wuxuu odhan jiray xufat iljannatu bilmakaarihi wa anta takrahuhaa jannadii waxaa lagu hareereeyey wixii naftu kahanaysay adiguna waad neceb tahay waad kahanaysaa waxufat ilnaaru bishahawaati wa anta tatlubahaa naartiina waxaa lagu hareereeyey waxyaalihii naftu jeclayd dabeedna adna waad doonaysaa famaa anta ilaa kalmariid ashadiid iddaa waxaad ka dhigan tahay sidii qof xanuun aada u darani hayo in sabara nafsahu calaamadad calaamadadi dawaa iktasaba bisabri caafiya haddii uu dawada qaraarhkeeda in yar ku sabro wuxuu ka dheefayaa inuu caafimaado sabirkaa uu dawadii qaraarheed ku sabray wain jazacad nafsuhu mimaa yalqaa daalat bihi cilatu dana haddii ay naftiisu ka argagaxdoy diidoy ka soo maagto dhibkaa yaree ka sokeeya jannada waxa lagu gelayo xanuunkumaa ku dheeraado wuxuu lamid yahay qof dawada dawada isagoo xanuunsanayo xanuun xunahayo dawada qaadan maayo waa qaraar yidhi kaasuu la mid yahay qofka jannada doonan maayo oo culays baa ka sokeeya oo salaadii baa oo xilli qaboo loo kacayo soonkiioo naftii la hagaajaysiinayo waxaasoo dhan intii naftu necbeed o dhan baa ka sokaysa qofka uga taga wuxuu la mid yahay qof yidha dawada qaadan maayo waa qaraar kaasi kaasi iyo caafimaadna way kala dheeryihiin yaxya ibni macaad wuxuu odhan jiray alleylu طawiilu falaa tuqasiru bimanaamik habeenku wuu dheer yahay adigu hurdadaada ha ku gaabin oo gebigiisaba hurdaha kaga dhex bixin wاnnahaaru naqiyun falaa tudanisu biaahaamik maalinimadiina waa nadiife adigu ha ku wasakhayn dembigaaga marka qofka mar walba inu xisaabtamo oo camalka suu sameynaya ilahay u bandhigo naftiisana uu la xisaabtamo ayuu ayuu ka wadaa waxaa kaloo uu yihi yaxya ibni macaad laa yazaalu diinuka mamazaqan maadaama qalbuka bixubi dunya mutacaliqan diintaadu waxay ahaanaysaa mid dhaawacyo ku yaalaan oo u baahan dayactir oo kala googo-an oo burbursan in alle inta qalbigaagu adduunyo ka daba ordayo id adduun qura mooye hami kale aanad lahayn waxaad la mid tahay qof diintiisa burbursantayo baaba tahay waxaa kaloo odhan jiray yaxya ibni mucaad raximah اllah ya bna aadam dalabta dunya dalaba man laa budda minha ya ibni aadam adduunyadii waxaa dalabtay siduu u dalbo qof aan ka maarmayn wa dalabta alaakhira dalaba man laa xaajata lahu ilayha adduunyana aakhirana waxaa u doontay siduu u doono sidii qof aan u baahnayn oo kale wadunyaa qad kafiitaha qad kufiitaha adduunyadii ilaahay baaba kaa kaafiyey wain lam tadluba xitaa haddaan daba ordin waad ka helaysaa wixii aad ku lahayd way kuu qoran tahay waalaakhirata bidalaba minka tanaaluhaa aakhirana waxaa lagu helaa marka loo shaqaysto ee facqil shanak bal arrinkaaga dib ugu noqo saasuu odhan jiray waxaa kaloo odhan jiray yaxya ibni macaad ka min mustakfirin mamquud badanaa qof ilaahay oo ii dembi dhaaf tahay oo ilaahay u cadhooday wa saakitin marxuum iyo mid iska aamusan loola naxariistay markaasaa wuxuu yihi isagoo arrintii sharaxaya haada istakfar allaha waqalbuhu faajir mid ilaahay baan baryaya o ilahay ii dembi dhaaf baan leeya bui isagoo fujuur iyo macaasi faraha kula jira wa haadaa sakata waqalbuhu daakir kanna waa aaminsan yahy laakiin qalbiga ayuu ilahay kaga xusuusan yahay xitaa haddaanu afka dhaqdhaqaajinayn oo wardi la maqlayo loo arkaya aanu samaynayn qalbigiisaa rabbi ku xidhan subxaanahu watacaala marka wuxuu leeyahay qof baa jira istakfirullah istakfirullah haya laakiin ilaahay u cadhoonayo oo la ogyahay wuxuu ku jiro iyo wuxuu qarinayo iyo mid iskaba aamusan ood arkayn ba isagoo hadlaya laakiin qalbigiisu alle subxaana watacaala uu ku xidhan yahay waxaa kaloo odhan jiray dawaau lqalbi khamsata ashyaa qalbiga shan shay baa u dawo ah qiraa'at alqur'aani bitafakur qur-aanka loo akhriyayo iyada oo aada looga fikirayo si tafakur leh iyo inaad ku tadaburto wa khalaa'u lbadn iyo calooshan cunto laga buuxino mar walba aan cunto la isku daldaline iyadana caloosha la fududeeyo wa qiyaamu lleyl salaada oo loo istaago habeenkii wa tadarucu cinda saxar iyo rabbi oo la baryo barhka wa majaalasatu saalixiin iyo dadka wanaagsan oo lala fadhiisto wax laga qaato wanaaga laga qaato afartaasiba waa dawada qalbiga buu yihi yaxya ibn macaad wuxuu odhan jiray musiibataani lilmari fii maalihi cinda mowtihi lam yasmac alwaluuna walaakhiruuna bimithlihima wuxuu yihi laba musiibo oo qofka ku dhacda maalkiisa markuu dhimanayo ayaa jirta oo aanu dadkii hore weligood maqlin iyo kuwii hore iyo kuwii damanama sal labadaasi maxay yihin baa la weydiiyey wuxuu yihi waxa weeyaan yu'khadu minhu kulluh wa yus'alu canhu kulluh qofka laba musiibaa ku dhacda oo laga yaabay oo maalkiisa ku dhacda markuu dhinto waxaanay kale yihiin yu'khadu minhu kulluh xoolihii o dhan waa lagala wareegaya qofka markuu dhinto shil qabriga uu qaadanaya ma jiro wa yus'alu canhu kulluh dhammaan xoolaha laga qaatay haddana isagaa laga weydiinaya wax oo qiyaamaha la weydiinaya halkuga keenay iyo siduu isticmaalay marka waa arrin cajiiba soo maha inuu qofku xoolo badan ku mashquulo rabbi ku ilaawo markuu dhintana xoolihii lagala wareego haddana isaga loo haysto su-aalihii o dhan oo laga weydiinaya wax waxaa kaluu odhan jiray yaxya ibni macaad raximah llah kayfa afraxu waqad casaytuk wa kayfa laa afraxu waqad cariftuk rabbiyow sideen u farxaa buu yihi anoo ku caasiyey sideen se u farxi waaya anoo ku gartay oo ku caabuday oo yacni xaqaagii ka soo baxay wa kayfa adcuuka wa ana khaadi sideen kuu baryaa anoo gefsan wa kayfa laa adcuuka wa anta kariim maxaanse kuu baryi waaya anoo og inaad deeqsi tahay rabbi oo gacmahaagu furan yihiin oo aan lagugu qadayn oo ducadaada lagu qadayn waxaa kaluu odhan jiray layakun xadu lmumini minka halaath qofka muminkii saddex shay un ha kugu yimaado in lam tanfachu falaa taduru haddaadan waxba u tari karayn ha dhibin wain lam tufrixu falaa tuqimu haddaanad farxad gelin karayn murugaha u keenin wain lam tamdaxu haddaanad ammaani karayna falaa tadumu bal ceebta un kadaa ha ceebayn maarata ha cambaaraynin haddaanan ammaan iyo wanaagiisa sheegi karayn dhaliishiisa ha ku dheeraynin yaxya ibn macaad wuxuu odhan jiray dembun aftaqiru bihi ilayh dembi aan ilaahay ugu faqiir ugu ugu faqiir ugu ahay oon ilaahay ugu baahina ugu baahinahay ugu baahanahay ayaa axabu ilaya min daacatin aftakhiru biha caleyh aan ka jeclahay daaca intaan sameeya aan ku faanfaano dembi aan dhacon dabeedna dembi intaan galo dabeedna oo rabbi xusuusiyo in ilaahay u toobad keeno ayaa ka wanaagsan cibaado yaroo intaan sameeyo ila weynaato aan ku faanfaano aan iska dhigo sidii qof ilaahay wax u qabtay aan iska dhigo marka waa uu ogyahay taasi waa shirki inaan la aqbalayn laakiin addoonku addoon bu dembiga inuu ku dhaco addoon buu u yahay inuu soo noqdana rabbi baa ku farxaya waxaa kaluu odhan jiray yaxya ibni mucaad allahuma laa tajcalnaa miman yadcuu ilayka bilabdaan wayahrabu wayahrabu minka bilquluub ilaahu ha naga yeelin kuwa jidhkana kugu barya qalbigana kaala carara oo qalbigooduna kaa fog yahay jidhkana kula ag jooga yaa akrama alashyaai calayna laa tajcalnaa ahwana alashyaai calayk ilaahii wanaagsanaayo ha naga dhigin inaad agteeda ka ahaato mid aanan indhahayaga buuxinin oonan ka cabsanin waayo qofku markuu ilaahay maxshiisa ku dhacayo isagoo og ilaahayna inuu arkayo waxaad moodaa waxba inaan iskaga tirinayn ayuu leeyahay ilahu ha naga dhigin mid aanan waxba iskaga tirinin oo aanan muraaqabadaada iyo ishaad nagu hayso sidaad na eegeyso aanan ka dhowrsanin waxaa kaloo odhan jiray yaxya ibni mucaad alladii xajaba annaasa can itowbati duuna alamal dadka waxa u diiday inay toobad keenaan ee toobadda ka fogeeyey waxa weeyaan yididiiladiiba dheeraysteenoo qofku wuxuu qorshaha gashtay inuu intaasu sanad noolaanayo ayuu sii qorshaystay wa calaamatu taa'ibi isbaalu damca qofka toobad keenana waxaa lagu yaqaanaa ilmada indhihiisa ka qubanaysa ayaa calaamad u ah waxubu lkhalwa iyo inuu jeclaado marmar naftiisa inuu la xisaabtamo keligii intuu meel fadhiisto u xisaabtamo waalmuxaasabati linnafsi cinda kulli hima iyo inuu mar kastoo naftiisa xumaan ugu yeedho oo intuu isqabto uu meel isla fadhiisto naftiisa iyo isaga keliya dabeedna uu idhahdo naf yahay joog uu idhahdo ka joojiyo wixii ilaahay diiday subxaana wa tacaala yaxya ibni macaad wuxuu odhan jiray miskiinu ibnu aadam low khaafa annaara kamaa yakhaafu alfaqr dakhala aljanna ibni aadamku waa miskiin buu yihi hadduu siduu naarta uga baqdo siduu hadduu naarta uga baqan lahaa siduu faqriga uga baqdo jannada wuu geli lahaa buu yihi waayo dadku faqrigii bay ka baqanayaan siday uga baqan lahaayeen naarta laakiin hadday naarta uga baqan lahaayeen maaragtay siday faqriga uga baqanayaan jannaday geli lahaayeen waayo xalaal mirad bay noqon lahaayeen waxa ilaahay raali kaiyo quraanay samayn lahaayeen waxaa kaloo odhan jiray ilaahi laa aclamu an laa sabiila ilayka ilaa bifadlik ilaahi ilaahi aclamu an laa sabiila ilayka ilaa bifadlig ilaahu waan ogahay wadda aan kuu soo maro oon fadligaaga ahayn inaanay jirin wala nqidaaca canka ilaa bicadlik mana jirto inaan kaa go-aa adigoo xukun cadaaladdu xaggaaga ka yimid igu dhaca mooyaane kaama go-i karo ilaahi kayfa ansaaka walaysa lii rabbun siwaak sideen kuu ilaawa rabbiyow anigoon lahayn rabbi aan adiga ahayn ilaahi laa aquulu laa acuudu laa acuud ilaahu odhan maayo soo noqon maayo soo noqon maayo liannii acrifu min nafsii naqda alcuhuud maxaa yeelay inaan soo noqonayo markastoo khaldama aan toobad u baahanayo waan ogahay nafteyda waxay caado ka dhigatay inay ballanta ka baxdo ballanburyada ayaa igu badan laakinii aquulu laa acuud laakiin odhan maayo soo noqon maayo lacallii amuutu qabla an acuud waxaa laga yaaba inaan dhinto anoon toobad keeninba oo wadkiiba igu yimaado ajashayda ay soo gasho yaxya ibni macaad wuxuu odhan jiray haniimat alaakhira fi alashyaai halaath aakhira saddex shay baa laga haniimaystaa addaacatu walbiru waalcisyaan daacada ilaahay la caayo iyo biriga inba in daaca la sameeyo daacatu rab wa biru lwaalideyn rabbi oo la adeeco waalidkoo loo samafalo wa cisyaanu shaydaan iyo shaydaankaoo la caasiyo saddexdaas shay ayaa laga haniimaystaa laga fara qabsadaa daacatun addaacatu walbiru waalcisyaan daacatu rab wa biru lwaalideyn wa cisyaanu shaydaan yaxya ibni macaad wuxuu odhan jiray laa tattakhiduu min alquranaa'i ila maa fiihi halaathu khisaal inaan saddex shay lahayna lama saaxiibo man xadaraka qawaa'il adunuub qof aan kaaga digayn dembi markaad ku jirto ciribxumada dembigaa kaaga iman karta kaaga digayn wa carafaka madaanis alcuyuub oo aan ku barayn ceebaha naftu ay leedahay in laga hagaajiyo loo baahan yahay wasaayaraka ilaa callaami alquyuub qof aan ilaaha caalaamalquyuubka xaggiisa ku wadayn oon xagga rabbi ku kaxaynayn kaanala lama saaxiibo markaa si aanay u dheeraanin weli way badayan xikmooyinkii intaasaan ku joojinaya maanta subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk